dadka ku nool magaalada khaza ayaa xirxirtay alaabahoodii waxaana qaarkood la arkayay jimcihii shalay iyagoo isku ciriirinaya gawaarida qaarna ay lugtooda maalayaan arrintani ayaa timid kadib markii israa'iil ay ugu baaqday dhammaan rayidka ku nool khaza oo lagu qiyaaso hal milyan oo qof in magaalada ay ka baxaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed ee khaza muddo afar iyo labaatan saac gudahooda mid ka mida dadka rayidka ayaa sheegay in israa'iil ay ku daadisay magaalada warqado digniin ah oo qof walba faraya in halkaasi uu ka tago haddii kale laga takhallusayo waxa uu isweydiiyey qofkani sababta carruur iyo haween loo argagixinayo isagoo ka hadlayay mushkiladda bani aadminimo ee ka taagan khaza ayaa madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu ka sheegay shir dhaqaale looga hadlayay oo ka dhacay magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania waxaana uu yidhi
iskama indhatiri karno in badankood dadka reer falastiin aysan shaqo ku lahayn xamaas iyo weerarkii israa'iil ay ku qaaday oo dhibaatadii ka dhalatay ay la silcayaan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa isna waxa uu sheegay jimcihii shalay in xaaladda khaza ay meel xun gaartay
in la barakiciyo dadka badan hal milyan oo qof gaar ahaan dhul colaadeed oo biyo iyo cunto aan lahayn iyo gabaad kale aan lahayn oo weliba deegaanka oo dhan uu go'doon ku jiro waa arrin halis ah oo sina aan u fududayn israa'iil jimcihii shalay xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd auston ayaa isgarabtaag u muujiyey israa'iil waxaana uu wariyaasha u sheegay in dad gaaraya saddex kun iyo boqol qof ay ku dhinteen toddobaadkan israa'iil iyo khaza
terrorists like Hamas deliberately target civilians. But democracies don't. This is a time for resolve and not revenge.
Argagixisada sida Hamas oo kale waxay si cad u beegsadaan dadka rayidka ah, laakiin dowladaha dimuqraadiga sidaa ma sameeyaan. Xilligan waxaa la joogaa wakhtigii wax la xallin lahaa ee ma aha wakhti argoosi. waxaa la joogaa wakhtigii miyarqab la muujin lahaa ee ma aha wakhti argagax waxaa la joogaa wakhtigii ammaanka laga shaqayn lahaa ee ma aha wakhti la isdhiibo booqashadiisa uu khamiistii ku tegay israa'iil kadib xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa magaalada ammaan ee dalka urdun waxa uu kula kulmay boqor cabdalaha dalkaasi iyo madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabbaas ka hor inta uusan u gudbin qatar mar waxaa laga weydiiyey in uu ka warwarsan yahay in israa'iil ay si laabla kac ah ay uga aargoosanayso xamaas oo ay ka qoomayn doonto iyo in kaleeto ayuu blinkan ku jawaabay
waxay israa'iil samaynayso ma aha argoosi waxay samaynayso waa difaaca dadkeeda sidaan horey u sheegayna waxay isku dayeysaa inay hubiso in wixii dhacay aysan mar kale soo noqonin blinkan waxa uu sheegay in maraykanka uu hadda diiradda saarayo sidii uu ururada caalamiga iyo saaxiibadiisa gobolka uugala shaqayn lahaa sidii loo abuuri lahaa waxa ugu yeeray aag nabdoon oo ay tagaan dadka falastiiniyiinta ah ee rayadka waxaa aaggaasi ugu ekaanayo ayuu madaxda gobolka kala hadlayaa maanta oo sabti ah iyo berito oo axad ah isagoo wadahadal la yeelan doono madaxda sacuudiga imaaraadka iyo masar